tuulada beremesend oo kamid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle ayaa dhowaan maamulka gobolka shabeellaha dhexe waxa uu gaarsiiyey deeq isugu jiray maacuun iyo lacago loogu talagalay dadkii tuuladaasi ka barakacay sababo la xiriira markii guryahoodii uu dab qabsaday iyadoo wax soo saarkii beeraha ee tuuladaasina uu saameyn ku yeeshay fatahaadaha webiga shabeelle ee ka jiray gobolkaani shamuuq xasan idriis oo ah guddoomiyaha tuulada beremesendo ee magaalada jowhar ayaa marka hore u mahadceliyey maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo deeq soo gaarsiiyey waxa uuna radio isnay kaga warbixiyey xaaladda dadkii uu dhibaateeyey dabkii tuulada ka kacay isagoo sheegay in xoolo badan ay ku naf waayeen iyo guryo ay lahaayeen qoysas beeraley ah
gumiyaha hirshabeelle gobolka dhimaaxuum ahoo dadka gubto barakacay osta kuley goyinahoo ku jirta oo u keeno waana ku mahadsan yahay intaas u keeno waa mahadsan yahay gud waana soo gaaray waana soo gaartay madaxda hirshabeelle waana soo gaartay hebaas maacuum iyo lacag oo cadiinahoo yar yaroo la dhiibaayo oo macnaha goyinahoo dadkii barakacay oo gubtay lagu saacidayo iyo wax ilaahay maqaadistiisa ku yimidana wuxuu wuxuu hadlay ku bacaan maogta sidoo raba meesha dhibaa ka kacay mar maalin si biyahoo gale waa dhib ka kacay adiga guryo oo boqol cagaha bilihaya u qabsaday qaybta buurada ka qabsaday sida qaybta xoolaale ay u badan tahay dad oo beelay u badan tahay qaarna beero iska aadtay qaarna wadana iska raacdo oo duurkiisa u galay qaybta buurada qaybta ka guba waa gubata maya anaga fataabihii beerahayna maanta mabalka soo goosanba wixii oo ilaa lix liboo guduba socday ay guduba hirshabel socday waa
hadda aan kula hadlahay xaalada tuulada bermesend waa sidee wallaahi jaaguer waa waxa ilaahay keenaba iska jiro adigu waxa ilaahay keena ilaahay lagu shukraya moogta waxa hadda oo aadan noo keena ma ilaahay lagu shukraya ilaahay noo keena alxamdulillah laakiin dadku qaar waa iska beeralay ninka hadduu beerlay yahay beertina haddii kuran yahay isugudiga qabsaday khayrkiisana gubta moogta xaalkiisa uma badgana maahino marka waa waxa ilaahay noo keenay haddana hadda badabada hadda soo baxa dahad waa xaa yimiday
maalmo ka hor ayay ahayd markii mas-uuliyiin uu horkacayo guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makraan ay deeq isugu jira maacuun iyo lacag gaarsiiyeen tuulada bermesendo oo horay dab khasaaro geysta uga kacay kaas oo galaftay xoolo badan waxaana ka barakacay tuulada qoysas ay ka gubteen guryahoodii